dhegeystayaal aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxay sheegtay inay si buuxdo ay hadda u maamuleyso hawada dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa waxa uu sheegay in hawada oo aysan kala qaybsanayn xilligan ayna dowladdiisa gacanta ku hayso warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
dowladda soomaaliya ayaa maanta si buuxda u xaqiijisay lasoo wareegitaanka maamulka hawada soomaaliya taasoo soomaaliya muddo dheer ee dadaal ugu jirtay munaasabad lagu xaqiijinayo in hawada laga maamulo muqdisho maanta waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre xubno ka tirsan labada gole wasiirka gaadiidka duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa ka sheegay munaasabadda in hadda si buuxda ay u maamulaan maamulka hawada soomaaliya dowladda soomaaliya lagana maamulo garoonka muqdisho waxaa ilaahay ooga mahadinaynaa in hawadii soomaaliya maamulkeeda ay si buuxda ugu soo noqotay waddanka gudihiisa oo laga maamulo maanta magaalada muqdisho wasaare xasan cali khayroo ka hadla munaasabadda wuxuu sheegay inay tahay tillaabo bilow ah lasoo wareegitaanka maamulka hawada soomaaliya inkastoo ay tahay in loo dabaaldego horumar warwalba oon gaarno waxaan aaminsanahay anigu waxaanay inaanay dhammayn in wixii loo dabaaldegi lahaa laakiin ay tahay tallaabo bilow ah oo ku aadan dariiqa saxda oon u soconno in magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka soomaaliya laga maamulo hawada soomaaliyeed iyadoo dhammaystiran oo aan kala qaybsanayn oo ay maamulaan dad soomaaliyeed oo habeen iyo maalin u soo jeeda waxaan leeyahay waa horumar bilow ah laakiin inaan isdhiganna maaha ra-iisul wasaare kheyre ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo diyaargaroobo tillaabooyin kaleoo muhiim ah sida ballaarinta garoonka muqdisho dhisidda dhabbayaasha soo gala garoonka diyaaraddii soomaali airline muhiimaddu waxay tahay haddii nalalkiidiin daaran yihiin haddii aa hawadii la soo wareegtiin waxaa laydinka rabaa inaa haysataan waa ku in marka hadafkiinna uu ka weynaado intaas oo hadafkiinna uu ahaado aeroboor ka weyn see loo helaa aeroboorkan jidadka aeroboorka gala sidee baa loo dhisaa soomaaliya airlines adduunyada la tartami karta sidee loo helaa sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed sidee loo adkayn karaa waxaan idin leeyahay marka inta yar ood qabateen ha idiin noqoto tusaale ah inta la idinka rabo inaad qabataan iyo inta aad qaban kartaan laakiin marna marna ha ku qancinina sababtoo ah haddii aad ku qanacdaan inta yar oo aad gaarteen waa isdhiganaysaan soddon sano ayaan adduunyada ka harnay dadka soomaaliyeed oo dhallinta yar oo aan rabno inaan siinno mustaqbal ka duwan kan waxay naga sugayaan shaqo ka badan inta aan hayno eeg marka waa inaan ku faraxnaa in hawadeenna nala soo celiyey waan ku faraxnaa in dad soomaaliyeed ay ka maareeyaan garoonka muqdisho waa inaan ku faraxnaa aeroboorka in habeenkiiyo maalintii laga soo degi karo waa inaan ku faraxnaa hawadii iyadoo aan kala qaybsanayn inaan haysanno waa inaan ku faraxnaa dhinac walba oo aad eegto sidii loo doortay madaxweyne farmaajo in dalku uu horumar gaaray cabdulqaadir okey v o a muqdisho